إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada hiiraan iyo shabeellada hoose ku dhowaad soddon neef ari ah ayaa ku dhintay deegaanka xalfooley kadib markii ciidamada dowladda federaalku ay sumeeyeen barkado ay biyo ku shubteen dadka deegaanka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa jirdil u geystay arday agoon ah kuwaas oo wax ka bartay iskuul ku yaalla nawaaxiga isgoyska kilomitir foor ee magaalada muqdisho waxgaradka beesha maxamuud hiraab ayaa ka jawaabay hadalkii jeesjeeska ahaa ee madaxweynaha dowladda federaalku ka yidhi reerkii diyaaradaha maraykanku ay ku laayeen deegaan ka tirsan gobolka galgaduud waxaa magaalada ceelbuur ee walayada islaamiga ah ee galgaduud ka dhacay kulan oo bandhig barbar socday kaas oo ay sameeyeen ciidamada difaaca shareecada islaamka ee beelaha mursade iyo maxamuud hiraab dad badan ayaa ku dhintay weerar toogasho ah oo ka dhacay dalka holland
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada shabeellada hoose iyo hiiraan haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah oo ku sugnaa buundada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ku dhowaad soddon neef oo ari ah ayaa ku dhintay deegaanka xalfooley kadib markii ciidamada dowladda federaalku ay sumeeyeen berkado ay dadka deegaanku biyo ku shubteen waxaa ka warramaya cabdisamed cabdulaahi dhacdada ayaa ka dhacday deegaanka xaalfooley oo ka mid ah deegaanada u dhow magaalada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxay timid ka gadaal markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo watay gaari booyad ah ay sumeeyeen dad reer miya oo degan deegaanka xaalfooley halkaasi waxaa ka dhashay in xoolo badan ay ku leedaan kuwo kalena ay dhulyaal noqdaan ku dhowaad soddon neef oo ari ah oo ay kala lahaayeen laba reer ayaa goobtaasi ku baktiyey halka ay dhulyaal hadda yihiin boqolaal ari ah ka gadaal markii biyahaasi la waraabiyey ariga waxaa sidaasi yidhi mid ka mid ah dadka deegaanka
nuurshe cusmaan laydhahaa waxaan joogaa guule halfooley aan joogaa meesha liidhaa halfooley laba qoys dad oo laba qoys ahaa waxyaalla ka soo gaartay dad ugama dhicine waxay uga dhactay eriye uga dhactay geelna ugama dhicin eriye uga dhactay eri badanaa ku baaba'ay shalay xilligii labadii saac aheyd nin oo erigaas yaa eriga yaa la siiyey iyo waxaan ku qiyaasnay inay sumaysnaayeen iyo sun ay gashay gaartay ahaana ku qiyaasnay weyn hadda dawladdan u shaqeeyaa u wuri ninku markaasoo ciidamada dawladdan shidaal u geeya oo adeebaan jooga ii ninkii waxaa lagu shubay irgii koobaad oo la siiyey laba iriyaa lagu bilaabay labadii iri oo laba eedaa lagu bilaabay irigii midna tobanaa ka dhimatay ninna tobanaa ka dhimatay ninna waxaa ka dhimatay lix neef iri badanna waa yaalyaalaa oo hadda mataqaanaa aan aan kaagici karno waa yaalyaalaa hadda la taagiya dowladda dowladda ciidamada dowladda oo aan mataqaana shidaal u wadaa oo lagu dhahay marka aadi baala shidaalkaan u wadaa weli biyo loo keenan mataqaana waxyaaladaas kasoo gaartay labadaas hoy intay kalaatana heshii gudubta hadda la taagiya kulaadlay lama garanayo sababta ka dambeysay in ciidamadan oo dhowaan ka yimid magaalada muqdisho ay sunta siiyaan xoolaha balse dadka qaar ayaa sheegaya in arrintan ay uga gol leeyihiin isku dirka beelaha soomaaliyeed ee degan xuduudka kala qaybiya gobolada hiiraan iyo sidoo kale shabeellada dhexe waana deegaan uu muran badan ka jiray ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka ah ayaa jirdil u geystay arday agoon ah kuwaas oo wax ka bartay iskuul ku yaalla nawaaxiga isgoyska kilomitir foor ee magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa ka warramaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka jira dhulbab aada u daran dhacdadii dhulbabka ugu dambeysay waxay ka dhacday iskuulka hoyga xamar subax dhalatana waxaa cabasho dhulboob cadaalad daro iyo dilal joogto ah ka cabanaya shacabka ku dhaqan meelaha ay dowladda federaalka ka joogto dalka waxaa lagu soo waramayaa in booliiska dowladda federaalk ay shalay weerar ku qaadeen iskuulka hoyga xamar oo ku yaala nawaaxiga isgoyska lambar afar ee magaalada muqdisho ciidamo watay gaari nooca loo yaqaano baldosarka ayaa burburiyey qayba ka mid ah iskuulka waxaana jirdil iyo xarig loo geystay maamulaha guud ee iskuulka hoyga xamar sidoo kale warar kale ayaa sheegaya in arday caruur u badan ay jirdileen askarta iskuulka soo weeraray taasoo keentay in ardaydu ay qalqalaan islamarkaana argagaxaan saraakiil iyo madax ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyaa inay dhulbab ka wadaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho kuwaasoo ka iibsada ganacsato iyo dalaal shisheeye waxgaradka beesha maxamuud hiraab ayaa ka jawaabay hadalkii jaasjaaska ahaa ee madaxweynaha dowladda federaalka uu ka yiri reerkii diyaaradaha maraykanku ay ku laayeen deegaan ka tirsan gobolka galgaduud sakariya cumar ayaa ka warramaya nabadoon xaaji bashiir axmed oo ka mid ah waxgaradka beesha maxamuud hiraab ee degta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka jawaabay hadalkii kasoo yeeray xasan sheikh kaa oo si jeesjees ah uga hadlay xasuuqii dadkii reer miyiga ah ay u geysteen diyaaradaha maraykanka kadib markii ay sii qaateen meydadkooda waxa uu xasan ku tilmaamay mid maxishoodo ah oo xaqiiqada marin habaabinaya isagoona sheegay in dadkan la duqeeyey xilli ay ku sugnaayeen guryahooda waxaan ka oran lahayn abaan ka dhihi lahayn xasan gurguurta xasan murtaad sidau u hadlay oo hadalka u dhigay ma aha waxuu hadalka u dhigay hadal maaragtay maaragtay nimankii shilkaas oo ahaa kufaarta amerikaanka oo duqeeyey kaas maaragtay masaakiinta ah oo caruurta iyo hoyooyinka ah dadka barnugentada la yidhaah ay duqeeyeen kuna laayeen meesha la yidhaahdo ood weyne beledka maaragta ceelgalas runtii wuxuu doonaa hadda inuu ka jeediyo maskaxda iyo aragtida ee indhaha maaragtay dadka maaragtay muslimiinta ama caalamkaba inuu ka jeediyo maaragtay oo si kale u jeediyo oo ka dhigo maaragtay niman maaragtay beegsanayay maaragtay dad shabaab ah oo ka dhigo
diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa marar badan sidan oo kale waxa ay duqaymo u geysteen dad rayid ah kuwaas oo ku dhaqan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka islamarkaana ay ka geysteen khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed waxaa magaalada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud ka dhacay kulan oo barbar socday bandhig kaas oo ay sameeyeen ciidamada difaaca shareecada islaamka ee beelaha mursade iyo maxamuud hiraab faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir kulan ay isugu yimaadeen ugaasyada odayaasha nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha mursade iyo maxamuud hiraab ayaa ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud kulankaas ayay beeluhu kaga arhinsadeen xaaladda kusoo korortay gobolka galgaduud iyo duulaanka ka dhanka ah shareecada islaamka ee lagu soo qaaday deegaanada labadaasi beelood ay degaan sidoo kale muddada kulanka uu socday waxaa la isla gurfeeyey gulihii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta al-shabaab ay kasoo hooyeen furuumaha dagaalka beelaha murugsada iyo maxamuud hiraab ayaa madasha ka sheegay inay diyaar u yihiin difaacidda ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoo soo bandhigay ciidamo boqolaal ah oo kasoo kala jeeda beelahaasi munaasabadda ciidanka lagu soo bandhigayay waxaa ka hadlay oo kalimaad ka soo jeediyey ogaasyada murugsada iyo maxamuud hiraab nabadoonno iyo waxgarad ka soo jeeda beelahaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada ku midoobay difaacidda ku dhaqanka shareecada islaamka ugaas cabdulaahi daahir axmed oo kulanka kelimad ka soo jeediyey ayaa sheegay in ciidankan ay qayb ka yihiin ciidamo jooga meelo badan oo ka tirsan gobolka galgaduud kuwaas oo lagu talagalay inay difaacaan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaad ogaataan ragga meeshaan fadhiya waxay difaacayaan dadka diidan ay iska difaacayaan in lagu dhaqmo shareecada islaamka waxaa la rabaa dadkaan maxay qoryaha usoo qaateen runtii waa labada beeloodoo degta deegaankan hadda degmada ceelbuur reer maxamuud hiraab iyo murugsade ay raggaan ka kooban yihiin dadka meesha fadhana sidaasay u badan yihiin maxaa la dhihi karaa marka haddii la fiiriyo dadkaan maxay usoo baxeen qoryaha usoo qaateen kuwaan maaragta usoo bannaan baxeen dhibaatada ciidankaanu ciidan maanta keliya lasoo aruusha ma ahan ee joogo waa ciidan maalinka xasan gurguurta oo xamlada soo qaaday qidhaacaan ku qaybsanaa ciidankiisi kale waxay jiraan geesooyinka geesaha dhamay jiraan ceelgarasay jiraan xiin dheeray jiraan galhareeriyay kor ka jiraan caga cadde waxay jiraan dhankaas reer wacaysle aagaga raggii jira sidiiyay u jiraan raggaani waxaa weeye raggii deegaankan ka agdhowaa
una diyaarsanaa cadowgu inuu markuu soo weerar tago ay iska dafciyaan ugaas ciise ugaas maxmed carab ugaaska beesha maxamuud hiraab ayaa fariin u diray kuwa ka soo jeeda beelahaasi ee hiilka iyo garabka u ah maraykanka iyo xulafadiisa lana doonayo in lagu dulmiyo dhulka lagu xukumo shareecada islaamka qofkii maal adduunye googa halkaasay ku jirtaa ilaahay kitaabkiisa ha ka dayato laakiin ilaahay kitaabkiisa in maaragtay haddii alla kuu roon yahay beri laga noqdo mid adduun iyo mid aakhira midna lagu heli maayo ciddii hadda ku taagan waxaan leenaha ka soo laabo waxa aad doonaydo ama aakhira ama adduunya ilaahay kitaabkiisa ku jiraan ku soo laabo ciddii maaragtay sida annagu aan maanta nahay oo ilaahay uuna waafajiyay ku suganne waxaan leenahay allah kuu siyaajo annaga haddii alla kuu roon yahay waxaan u taagannahay inaan mar walbaba garab taagnaana ilaahay kitaabkiisa inaan isku maamulno inaan ku dhaqanno inaan inta ilaahay subxaanahu watacaalaahay oo nafteenna annaga nagu bannaystay aan ku sugnaano ilaahay cabsidiisa xasan maxmed dhegey oo ka mid ah ciidanka difaaca kuna hadlay afka ciidamada labada beel ka soo jeeda ayaa goobta ka sheegay in ay qoriga u qaateen sidii ay uga hortegi lahaayeen duulaan kasta oo lagu soo qaado deegaanada ay degaan islamarkaana u difaaci lahaayeen isku xukunka shareecada islaamka anoo ku hadlaa afka reer murussade iyo reer maxamuud hiraab oo walaalnimo u wada dhashay oo derisnimo ku wada deggan oo xidid iyo hadda maaragta xigaalnimayo saaxiibbayo wada socod si walba ay uga dhaxayso kan ugu weyna aan saaxiib ku nahay gaalada inaan iska garabsanno oon isla dilna gaalada insha allaahu taasaan isku garabsannay taasaan u soo baxnay taasaan u taagannahay ma ahan markii ugu horraysay beelaha maxamuud hiraab iyo muruusade ay muujiyaan in ay ka go'an tahay isgarab istaagga kitaabka allah ayna naf iyo maalba u bixinayaan iyagoo door ku lahaa dagaallo ka dhacay gobolka galgaduud oo markii dambe looga guulaystay dowladda federaalka islamarkaana lagu khasbay in ay isaga cararaan degmooyinka iyo deegaanada ay ka qabsadeen wilaayada galgaduud warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dad badan ayaa ku dhintay weerar toogasho ah oo ka dhacay dalka holand war ka soo baxay booliiska dalka holand ayaa lagu sheegay in dad badan oo aan tiradooda weli la cayimin ay ku dhinteen weerar toogasho ah oo ka dhacay magaalada rotterdam ee gudaha dalkaas ruuxa toogashada geystay ayaa waxa uu weerar ku qaaday guri ay dad badan ku sugnaayeen halkaas oo uu ku laayay tiradada isagoona intaa kadib guriga dab qabadsiiyey xarun caafimaad oo ku taalla isla magaalada uu shilku ka dhacay ayuu sidoo kale ninkan weerar ku qaaday isagoo halkaa ku dilay hal ruux ugu dambeynna ciidamada booliiska holand ayaa gacanta ku dhigay ninkan weerar ka qaaday warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa